galab wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa idinla socodsiinaya galabta aniga oo ah nuur xasan nuur iyo ibraahim xasan daandure daanda inta aanan warqadihii ay dhegaystayaasha noo soo direen aanan bilaabin inaan aqrinno dhankii heesaha maxaad dhegaystayaasha u haysa waxaan dhegaystayaashana usoo qabananaa heesta qamar codadkii cabdisalaad beer dilcaashe iyo xali maqalif mogool
xareedu qarsaad qamare qurxeeda leede qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharafte inqanjeedho laegtaye kama uu qadinine qayahiyo sharafte qanjeedho laegtahay kama uu qadinine markan qamar kuegaba kuegaba markan qamar kuegaba kuegaba qamoyaaylege markan qamar kuegaba kuegaba markan qamar kuegaba kuegaba qamoyaaylgeede qortaada dheere lagu qoray cabbaadhada markaad xaggayga suuqalo cisaabe malaqdaay qabaadka qortaada dheere lagu qoray cabbaadhyada markaad xaggayga suuqlo cisaabey malaqdaay qabaadka
qoraxdu aroorti qaar la soo baxdo
labadaada qaariyo dhaxdu qabashadayda ganya qayrabaahow loo qaaday heesaa qutunkeeda le dimaadiisii aan caad ku qariniyo cirko sagal ku qaydmiyo qurashtii haweenkay dayax qadiimadiisii aan sagaal ku qariniyo cirko sagal ku qaydmiyo qurashtii haweenkay qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qowdhihii maguule qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qowdhihii maguule qortaada dheere lagu qoray cabaarada markaad xaggayga suuqa loo cisaabeey malaqdaay qabataa
waxaan kugu qiyaasaa ama kugu qadariyaa aan qabri hoose mooye kumanow qarnigaba ma noole waxaan kugu qiyaasaa ama kugu qadariyaa aan qabri hoose mooye kumanow qarnigaba ma noole qadafku hadlimaaye amantaan ku oqiray waa midaadu qalantood qaya aad ka gaadheen qadafku hadlimaaye amantaan ku oqiray waa midaadu qalantood qaya aad ka gaadheen wax ilaahay ku qoray oo ku qoray wax ilaahay ku qoray oo ku qoray laga qaadi maaye wax ilaahay ku qoray oo ku qoray wax ilaahay ku qoray oo ku qoray laga qaadi maaye ee markaad qunu dhaagcaaqdo tallaabadaad qaado daymada ilqabad kale ay qoraan seefay eeqsasha nafeede alla markaad qunu dhaagcaaqdo tallaabadaad qaado daymada ilqabad kale ay qoraan seeftay eeqsasha nafteede
qortaada dheere lagu qoray cabaadhada markaad xaggayga suuqa loo cisaabeey malaqdaay qabataa
waa tahay aanu intaasi kaga gudubna heestaasi dabacsanayd haatanna dhambaaladii aan aadno warqadda dhankayga ugu horreysa waxay naga soo gaartay dadka kale ah nimcaan sheekh cusmaan iyo maxamed muuse bacad nimco betare cabdi sabuub iyo xamse xaaji karaama cabdilcasiis saciidiid yamaani weriye khaalid maxamuud xasan iyo faarax ayaan le dayax weerar mushtaaq cabdi dhowrsan iyo hibo haaruun ibraahim muna gobsan axmed yuusuf iyo cusmaan maxamed khayre weriye maxamed axmed joker iyo deeqo nuux yoonis zakariya xuseen xaashi injineer maxamed xasan maxamed mawliid xasan xirsi dhammaan asxaabtaasi oo kala jooga ee ethoobiya china maraykanka turki iyo meelo kale oo ka mid ah ee caalamka waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan ayaan axmed ciidiid iyo cabdi daysane waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabna allah idinkala siiyo aamiin dhambaarkan wuxuu naga soo gaaray dhammaan reer culow cayntisiyaad dhammaan reer shuuriye afrax cabdi iyo dhammaan reer maxamed qaasim shariif waxaana ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida daafiyada waxaana ay tani dhalasho ay u dirayaan maxamed yuusuf culow galeyr iyo nimco shuuriye afrax oo wiil ugu dhasha bay yidhaahdeen magaalada jowhar waxaana wiilkaasi loo bixiyey bay yidhaahdeen muniir maxamed waxaana aan leenahay muniir sooweyn aa noqo kii waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara markaana aan dib ugu laabanno dhankii kaalimaha heesaha
adoon ku arkaa imaanka ordaaye adoon ku arkaa imaanka ordaaye adoon aragtay aheene inaan aqalka imaad maahine waxaan ka ordaa inaan leesku keen arko eedan ku keene adoon aragtay aheene inaan aqalka imaad maahine waxaan ka ordaa inaan leesku keen arko eedan ku keene asturnaana oon iska adkaane intaasiga yeel arwaaxayga waaye inaan asturnaana oon iska adkaane intaasiga yeel arwaaxayga waaye abbaaye adoonku arkaa imaanka ordaaye e adoonku arkaa imaanka ordaaye adoonku arkaa imaanka ordaaye e adoonku arkaa imaanka ordaaye inaan arrintaan aan kuu sheego io ajarkuuma soo aadine igaar lisku aaminaayo akhyaarnima loo abuuraanahaye inaan arrin been aan kuu sheego io ajarkuuma soo aadine igaar lisku aaminaayo akhyaarnima loo abuuraanahaye yahay aqli iyo iimaan lahaawe inaan ku ilooba may kula ahaatee inan yahay aqli iyo iimaan lahaawe
ilooba maa kula aqaatee Ee, adoonku arkaaye maanka ordaaye
dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray zakariya xuseen xaashi maxamed muuse bacad iyo shabcaan xuseen caydiid iyo ustaad cabdulaahi rooble xamse xaaji karaama xamse bedel cusmaan maxamed khayre nageeye iyo sayid cali maxamed aadan cabdirasaaq yuusuf axmed nimcaan sheekh cusmaan mushtaaq cabdi dhowrsan iyo muuna gobsan axmed iyo nimco badra cabdi sabuub cabdiwahaab cilmi mustafe axmed maxamed iyo injineer maxamed xasan maxamed iyo hibo haaruun ibraahim waxay kala joogaan magaalada alsaba ee dalka etoobiya istanbul jegjega hargeysa waxayna taanid u dirayaan barqad mahad iyo shukri axmed cilmuuge oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada jigjiga oo ay leeyihiin adin horseeda guur qeyrqab aamin ayaan leenahay warqaddana waxay naga soo gaartay salebaan xuseen xaaji jaamac iyo jaamac xuseen xaaji jaamac siciid xuseen xaaji jaamac roodo xuseen xaaji jaamac leyle xuseen xaaji jaamac khatar xuseen xaaji jaamac naasir xuseen xaaji jaamac iyo khayr xuseen xaaji jaamac barwaaqo xuseen xaaji jaamac nuur xuseen xaaji jaamac iyo ayaanle xuseen xaaji jaamac sadaam xuseen xaaji jaamac dhammaan asxaabtaasi waxa ay hambalyo dhalasho oo farxad le ay gaarsiinayaan sayid xuseen xaaji jaamac iyo asma maxamuud cabdi oo uu wiil ugu dhashay magaalada burco waxaan leenahay wiilkaasi ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin heesta saddexaad waa codadkii axmed cali cigaal iyo faaduma cabdulaahi maandeeq
markiyaan ku doortay markiyaan ku mooday adun dhiirnaxaynin waa taadi diidi markiyaan ku doortay dugtiyaan ku mooday adun dhiirnaxaynin waa taadi diidi durdurkii markuu guray daqsintii la saansaday dabayluhu ku qaadeen ignuqu haddaad tidhi u dulqaadan maaye ha igu daalini durdurkii markuu guray daqsintii la saansaday dabayluhu ku qaadeen igunuqu haddaad tidhi u dulqaadan maaye ha igu daalini danba madahuba ama wax laysu diidahaogti roob kala yeelay ola daraaranuu dhalay ladabiyo aruusa suuda ku fiicane madanba madahuba ama wax laysu diidaha
duraad dhiiranayda dhalag diricsanayda waantana ku daabarto dambaa ku run sheegti duraad dhiiranayda dhalay diricsanayda waantana ku daabarto dambaa ku run sheegti غير الروح غاضبا زين باو يالي والدي الشداديو دافك عاشقا يبطو حسكوتي هاي قداليني مري غير الروح غاضبا زين باو يالي والدي الشداديو دافك عاشقا waxaa dhambal uu noogu yimid sayid xuseen xaaji jaamac iyo leylo xuseen xaaji jaamac iyo sadaam xuseen xaaji jaamac aasiya cabdulaahi ismaaciil iyo naciimo cabdulaahi ismaaciil yaxye keyse ismaaciil yaasiin keyse ismaaciil bilan keyse ismaaciil iyo zaare ismaaciil cali iyo nimco cabdi qadan cabdulaahi axmed deeq iyo aamine maxamed cabdi iyo cabdulaahi maxamuud tarabi jaamac maxamed xirsiye dhammaan asxaabta waxaanay hambali gaarsiinayaan maxamed cabdi ismaaciil iyo hoodo gaafuun muuse oo ku aqalgalay degmada gaashaamo waxaana ay leeyihiin arooskeena aamin
adabeera jacaylka haddana baabinaye adabeerkay adhe haddana bay ku shubaye adabeera jacaylka haddana baabinaye adabeerkay adhe haddana bay ku shubaye adabeeniga dhaashay adabeeniga dhaashay adabeeniga dhaashay haddana ibeddelaya adabeeniga dhaashay adabeeniga dhaashay adabeeniga dhaashay haddana ibeddelaya baxnaanaadaydi beru ka soraynti waa barkuma taalehe baxnaanaadaydi beru ka soraytiisi kuwa barkuma taalehe waxaad la bugtee la bogsan weyda bushaaradaada bannaanka u soo saar waxaad la bugtee la bogsan weyda bushaaradaada bannaanka u soo saar adaaqooyay bogayga haddana hood ka biloobay adacaashaq la booyay haddana bayrisku yeelaye adaaqooyay bogayga haddana hoos ka biloobay adaabuuqasamaysa samaysta adaa buuqa samaysta haddana sida bulaanka adaa buuqa samaysta adaa buuqa samaysta adaa buuqa samaysta haddana sida bulaanka baxnaanaadaydi barru ka sorayntiisi wabarkumataale baxnaanaadaydi barru ka sorayntiisi wabarkumataale waxaad la bogtee la bogsan weyda bushaaradaada banaanka u soo saar waxaad la bogtee la bogsan weyda bashaaradaada banaanka u soo saar cadaaboday cayaarta batarkii dhafqinayeen adaa jaanti ka bayray jiib kalena bowsanayeen cadaaboday cayaarta batarkii dhafqinayeen adaa jaanti ka bayray jiib kalena bowsanayeen erayga kaa soo baxaya erayga kaa soo baxayo erayga kaa soo baxayo dhulkaagiiba kala baabe erayga kaa soo baxaya erayga kaa soo baxayo erayga kaa soo baxayo dhulkaagiiba kala baabe baxnaanaadaydi beru ka sorayntiisi wabarkumatale baxnaanaadaydi beru ka sorayntiisi wabarkumatale waxaad la bogtee la bogsan weyda bashaaradaada banaanka u soo saar waxaad la bogtee la bogsan weyda bashaaradaada banaanka u soo saar dhambaalkanina wuxuu naga soo gaaray agaasimaha idaacadda raadiyo jowhar maxamed abuukar casayr agaasimaha tv-ga hirshabeelle cabdikariim cumar macalim aalos cabdi qani xaaji maxamuud bashiir cali daahir waxaa kaloo dadka diraya ku jira cabdulqaadir maxamed yuusuf balaaga cali maxamed warsame maxamed shariif sabka cabdulqaadir maxamed iimaan abaabu cabdifataax nuur sane iyo bile cusmaan goomey maka maxamed iimaan makabeela maryam sheekh cabdi maxamed ibraahim jimcaale amoore iyo xasan cabdulaahi maxamuud go sports iyo shariif shuuriye xaashi dhammaan waxay halkani hambalyo dhalasho ay uga dirayaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha hirshabeelle maxamed yuusuf colow iyo marwadiisa nimco shuuriye afrax wiilkaasi oo ku dhashay isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee magaalada jowhar waxaa loo bixiyey muniir muniir waxaanu leenahay ha noqda kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waa tahay dhegeystayaal gabagabadii ayaan soo gaarnay inta aanan barnaamijka ka bixin waxaan dhegeystayaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha ku taxan aan xusuusin doonaa in qof walba oo raba inuu warqad hambalyo dhalasho ama aroos uu soo gaarsiiyo v o a uu noogu soo diri karo emailka laanta af soomaaliga ee v o a oo ah somali at v o a news dot com haatanna aanu idiin soo qabanno heesta aan ku soo xiri doono barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa ku luuqeynaya maxamed xasan xuseen lafoole iyada ayaana ugu dambeysay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee galabta waxaana idinla socodsiinayey ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo dhabarta adhaxda iyo unugyada dhiige jirka laxaadka intiisa kale adamaadii celinaya jacaylkii waaya arag astaantii lagu xusay jacaylkii waaya arag astaantii lagu xusay ubucda beerkii wadnaha adaa masalaha dhigto keliga kugu aamini kale looma ogolaan cod kale looma ogolaan cod kale looma ogolaan cod kale looma ogolaan jacaylkii waaya arag astaantii lagu xusay jacaylkii waaya arag astaantii lagu xusay ubuqda reerkii wadnaha adaa mase laha dhigto keligaa kugu aamini codkale looma ogolaan codkale looma ogolaan codkale looma ogolaan codkale looma ogolaan afaadi dhibta ila martay amirka ila qaybsatay afaadi dhibta ila martay amirka ila qaybsatay amaanada dhowrtay ballanta ila oofisay amaanada dhowrtay ballanta ila oofisay abaalkaadiga mudnayd weligay ma iloobayo qalbigaad ku abuurantee ugu runay ugu cadaalibka ku jeclahay ugu runay ugu cadaalibka ku jeclahay afaadi dhibta ila martay samirka ila qaybsatay afaadi dhibta ila martay samirka ila qaybsatay amaanada dhowrtay ballanta ila oofisay amaanada dhowrtay ballanta ila oofisay abaalkaadiga mudnayd weligay ma iloobayo qalbigaad ku abuurantee ugu runay ugu cadaalibka ku jeclahay ugu runay ugu cadaalibka ku jeclahay aroortii birokoday iyo gudgoonkii gufaaxaday xareedii iontatiyo raxmadan ku ildogsadaa ijaabadan ka aflaxay ilayskii nuur yaalaxshay ijaabadan ka aflaxay ilayskii nuur yaalaxshay xubnaha jidhka ururiyo ruuxaad ku aroortayo iribkaasanbabada degto codkale looma ogolaan codkale looma ogolaan codkale looma ogolaan codkale looma ogolaan aasaaskii udubdhigiyo aqalka tiir isu hayay aasaaskii udubdhigiyo aqalka tiir isu hayay xubnaha jirka ururiyo ruuxaad ku aroortayo iridkaasan babada degto codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan afaadi dhibta ila martee samirka ila qaybsatay afaadi dhibta ila martee samirka ila qaybsatay amaanada dhowrtaaye balanta ila oofistay amaanada dhowrtaaye balanta ila oofistay abaalkaadiga mudnay weligay ma iloobayo qalbigaad ku abuurantee ogo runay ogo adaanibka ku jeclahay ogo runay ogo adaanibka ku jeclahay afaadi dhibta ila martee samirka ila qaybsatay afaadi dhibta ila martee samirka ila qaybsatay amaanada dhowntaaye balanta ila oofisay amaanada dhowntaaye balanta ila oofisay abaankaadiga mudnayd weligay ma iloobayo qalbigaad ku abuurantee ugo runay ugo adaanibka ku jeclahay ugo runay ugo adaanibka ku jeclahay